بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu halkan ka bilaabaynaa dersigeennii afartan iyo lixaad soddon iyo lixaad baan rabaa dersigeennii soddon iyo lixaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukalafa min alculuumi asharciya ayaanu halkan ka bilaabaynaa weeye dersigeennan wuxuu ka hadli doonaa shuruudda la yidhaha shuruudu sixatu alqudwa dayashada labada qofood markay salaad isku xidhanayaan oo qofku imaam ma'muumku imaamka uu ku xidhanayo shuruud baa loo xidhaa shuruudulqudwa ayaa la yidhaahdaa shuruuddaas xidhashadu ay ku ansixi karto ayaa laga hadli doonaa weeye wa shuruudu sixati alqudwati dayashada ansixiddeeda shuruudda loo xidho axadda cashara kow iyo toban weeyaan kow iyo toban shardi baa loo xidhaa buu yidhi sheekhu xidhashada qofka aad ku xidhanayso yacnii ansixidda qudwada markay ansaxayso kow iyo toban shardi baa laga fiiriyaa shardiga ugu horeeya oo ma kuugu ansixi karto ma'muumka imaamka inuu ku xirto cadamu taqadumi alma'muumi ma'muumka horumaridiisoo la waayaa la shardiyaa calaa imaamihi imaamkiisa uu ka hor maro imaamkiisa waa inuusan ma'muumku ka hor marin waa shardi taqadumkaas inaan la helin baa shardi ah weeyaan fil makaani yaqiinan weeyaan makaanka uu ku tukanayo waa inuusan uga hor marin bicaqibihi fi lqaa'imi waalyatayhi fi lqaacidi macnaha qofka ee imaamka ku xidhanaya wuxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa waxa weeye qof qaacida buu macnaha noqonayaa weeyaan qof qaacid ah oo fadhiya buu noqonayaa saddex kayfiyo ayaa lagu miithaaliyaa mathalanba qof hadduu hadduu imaamku taagan yahay imaamku hadduu taagan yahay waa inaadan ka hor marinin oo adigiina aad taagan tahay mathalanba imaamkaaga waa inaadan ciribta kala hor marin qiblada xaggeeda cagta meesha lagu taagan yahay labadiina cagood hadday sinmaada sinnaadaan ee ciribtaadu dhinaca qiblada ay u horrayso macnaha waxa weeye labadii lugood ama mid ka midaba ha noqotee waxa weeye markaa lugtiisii uu ku taagnaa ama labadiisii lugood uu ku taagnaa ciribtooda haddaad dhinaca qiblada uga hor marto oo adigu dhinaca qiblada aad sii xigsato salaadu ku ansixi mayda weeyaan haddii markii aad bilaabaysay imaamka aad ka horrayday waxba kuma jiraan haddii ka bacdi aad ka hor martana markaas aad ka hor martay salaadu ka hallaabaysaa weeyi imaamka in laga hor mara lama oggola xukunkaasi wuxuu ka hadlayaa fil qaa'imi buu ku yidhi haadaa xukunkan oo lagu yidhi imaamka waa inaadan ka hor marin booska uu taagan yahay ciribtiisa waa inaadan kala hor marin lagu yidhi haadaa u soo qadaro xukunkaani fil qaa'imi fii xaqil qaa'imi buu ahaaday waa midka taagan weeyaan waa midka taagan qofka taagan baa laga hadlayaa haddii marka imaamkaagiioo taagan adiguna aad taagan tahay aad ka hor marto salaadu hadday salaatulkhawf tahay waa la cafiyaa laakiin haddaysan salaatulkhawfka ahayn oo waktigii wakti shiddada salaatulkhawfka la joogin markaa la aqbalin maayo hadduu taqadumka ku shakiyo oo is yidhaha ma ka horrayda mase kama horraydid markaa wax dhiba keenin maayo haddii imaamka iyo adugu aad sinan tihiin ka warran oo labadiinnu aad sidaa u siman tihiin haddii aad siman tihiin baa la yidhi salaadda oonbaa fadiiladiya kaa dhammaanaysa mooyee ansixiddu waa ansaxaysaa weeye qaybahaasoo dhan ayaa loo kala qaadaa baa la yidhaahdaa qaybahaas baa loo kala qaadaa haddii aad fadh jiif ku tu fadhi ku tukanayso imaamkuna uu fadhi ku tukanayo ilay salaada markii istaagga aad awoodi weydo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fasalli waxa weeye qaacidan wakiilahaa weeye fadhi baa lagu tukanayaa haddii imaamkii uu fadhi ku tukanayo adigana aad maalanba fadhi ku tukanayso markaas ama aada imaamkii naftiisabaa fadhi ku tukanayaba markaa maxaa la doonayaa fadhi baad labadiinniba ku tukanaysaan weeyaan wa alyatayhi labadiisa macnaha baryood ama salka waa inuusan ka hormarin fi lqaacidi haadaa xugunkaasu fii xaqi lmusalli alqaacidi qofka fadhiyo oo tukanayaa laga hadlayaa markaana haddii aad macnaha fadhi ku tukanayso imaamkiina maalanba sidaa uu yahay fadhi ku tukanayo salkaagu imaamka waa inuusan qiblada xaggeeda uga hormarinin waa masalada labaad weeyaan masalada saddexaad waa qof gedacad u jiifa oo fadhi awoodi waayey imaamkii gedacad buu u jiifaa adiguna gedacad baad u jiiftaa taqadumka markaas waxaa laga fiiriyaa madaxa ayaa laga fiiriyaa weeyaan marka taqadumka lama ogolo shardigaas nabigeennu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi buu yidhi imaam waxaa loo sameeyey in lagu daydo weeyaan imaamka in laga hormara lama ogola nabigeennu wuxuu dhihi jiray markuu rukuuco adinkuna rukuuca imaamku markuu sujuudo adinkana sujuuda markuu ictidaalo adinkuna ictidaala yacni tacaaqub in la isla cirbiyoo la daba joogo un baa la doonaya lagana dambeeyo laakiin in la hor ordo maahan in lala sinmana maahan nabigeennu intaasoo dhan wou diiday calayhi salaatu wasalaam dadka maanta ka hormaraya masaajidda salaadda iyadoo lagu tukanayo meesha mixraabka hortiisa salaadda iskaga xidhanaya ama africa ha joogeen ama macnaha debadaha ha joogeen dad badanoon oqoonin shuruuddan baad waxaad arkaysaa markii masaajidda iyo meelaha lagu tukadaa buuxsamaan imaamka hortiisa meelaabay iska istaagayaan waa ka buuxda dalkeennan qolal yaryar oo la kireeye baa lagu tukadaa meeshiibaa buuxsamaysa markaasaa meesha ka horrayda baa qof isgogol iska dhiganayaa weeyaan mixraabka hortiisaba ah imaamka ku aadanba wax ka jira salaaddiisa lama arko imaamka in laga hormara lama ogola waa inaad ka dambaysaa weeyaan oo daba socotaa waxaan gelaynaa shardiga labaad athaalisu shardiga athaanii baan rabaa shardiga labaad cilmuhu ma'muumka ogaantiisa ayaa la shardiyaa oo ku cilmi lahaado biintiqaalaatilimaami imaamka guurguuriddiisa waa inuu ku cilmi lahaado imaamka waxaa shardi ah waxaan rabaa ma'muumka waxaa shardi ah oo shardigan uu ka hadlayaa waa inuu ma'muumku ogaado biintiqaalaatilimaam imaamka guurguuriddiisa hadda imaamka guurguuriddiisa waxaa looga jeedaa imaamkiibaa kuu muuqanaya saasaad ku ogaatay ow libacdi lsafi ama safkii qaarkeed ayaa u muuqanaya weeyaan ama sawdkiisiibuu maqlayaa weeye ama sawdkii muballiqa ayuu maqlayaa ow naxwi daalik si mutaabacadiisa loo helo imaamkii adugu waa inaad iska warqabtiin baa la rabaa dad baa iyagoo jooga qurbaha jooga ama waddamadii ama dalkii jooga bay waxay odhanayaan aniga t v-gan salaada kala soconaya waxaan la tukanayaa sacuudiga xaramkaan la tukanayaa maxaa yeele waan u jeedaa weeyaan maxaa yeele haddana waxa weeye wuu ii muuqdaa waan maqlayaa waan la tukanayaa bay ku leeyihiin xagee ku soo aroortay yaa iftooday waa khalad weeyaan lama ogola dadka sidoodaba waan arki doonaa inay masjid ku wada jiraan dhul bannaan inay ku wada tukanayaan xiriir baa la rabaa jamaaca isku xidhan laakiin qof magaalada meel kala jooga hadduu telefoon kuu soo diro ee ku yidhaa halka codka ka dhegayso salaaddii baan gelaya igu xidho ma ku xidhanaysaa may kama sugnaanin nabigeennii suubanaa calayhi salaatu wasalaam kama sugnaanin asxaabtii nabi moxamed ilaahay raadiha ka noqdee in waddan kale dad jooga salaad la yskaga xirto ma la ogola weeyaan marka salaadeenna waa inaan ilaalinno oo dadka luminaya ummadda ama fekerka maskaxdooda kaliya isticmaalaya waa inaysan nagu hogaaminin salaaddu waa salaaddii nebi moxamed laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam waa salaaddii rasuulkeennu waxa weeye noo sheegay kayfiyada loo tukanayo a'immada islaamku diinta ay noogu qoreen maaha ra'yi maaha maaha feker maaha waa diin weeyaan marka imaamka maamuumku waa inuu ogaado imaamka binti qaalaatilimaam baa lagu yidhi imaamka guurguuriddiisa waa inuu cilmi ku leeyaha baa lagu yidhi macnaha imaamkiisa waa inuu ka warqabo bilijmaac weeye cilmigaasi maxaa yeelay liannahu biduuni cilmihi bidaalika laa tumkinuhu lmutaabaca hadduusan cilmiba ulahayn imaamka waxa uu samaynayo hadda mutaabacadii baan la helaynin mutaabacadii ayaan la helaynin weeyaan intiqaalka waxaa soo gelaya dhanni baa la yidhaahdaa waxyaabaha uu ku ogaan karana waxaa ka mid a imaamkiibaa kuu muuqanaya safkiibaa kuu muuqanaya sawdkiisiibaad maqlaysaa muballiqii sawdkiisiibaad maqlaysaa sawaaun kaana yusallii am laa muballiqu ama musalli ha noqdo ama you noqonin marka waa macnaha waxa weeye marka la odhanayo sawdka imaamka ama sawdka muballiqa ayaa lagu kaaftoomi karaa marka la odhanayo in lam yakun hunaalika xaa'ilun yamnacu wusuula ma'muum baa la yidhaha ila alimaam waa haddii aan meeshu ma'muumka iyo imaamka haddaysan u dhaxaynin teed kala teeda oo mahalanba aysan u dhaxaynin weeyaan labadooda waxba halkaa bannaankaa buu taagan yahay mahalanba saddex boqol oo dhudhun ama boqol dhudhun buu kuu jiraa waa kaa fogyah sawdkiisii baad maqlaysaa ama sawdkii muballiqa ayaad maqlaysaa derbi idinkala xiga iyo wax idinku kala aadani ma jiraan haddaad u baahato imaamka inaad aaddo min kayrin incidaafin ila alqibla can alqibla adoon qiblada ka leexanin ayaad u tegi kartaa weeyaan haadaa fii kayri almasjid baa la yidhaahdaa haddii ay arrintu masjid noqoto waa in raabid isku xiro la helo weeyaan oo mahalanba adigiina meel bannaan baa taaganta imaamkiina masjidkuu ku jiraa markaasoo kaleeto waa in la helo shaksi istaaga meelow imaamka uga jeedo ka mida masjidka irdihiisa mahalan waad arki jirteen dalkeennii masaajiddu markay buuxsamaan bannaanyada lagu tukadaa dadka bannaanka jooga imaamkii gudahu ku jira xaggay ka ogaadeen qof iridda taagan oo dadka albaabada taagan bay sii fiirsanayaan waa in qof nuuca ah la helo oo istaaga meel manfad ah oo gudaha macnaha waxa weeye isagoo ka warqaba shaksigaas ayaa macnaha istaagaya weeyaan ama ow can yamiinihi ow can yasaarih ama imaamka dhinaciisa bidixu taagan yahay qofku ama dhinaciisa midig aduguna kaas baad la sii xidhiirtaa oo kal imaami ku ah raabidadaas dadka ku tukanaya qofkaa oo dhan oon iyagu imaamka u jeedin kanaa kal imaami ula mid noqonaya kama hor mari karaan xagga mawqifka iyo xagga afcaasha weeyaan laakiin haddii masjid lagu wada jiro oo masjid gudihiisa imaamkiiyo maamuun ku wada jiraan sawdkana uu maqlayo teedba hadduu rabo ha u dhexeeye markaa dhib ma leh teedba hadduu rabo ha u dhexeeye oo masaajidda yacni waxa weeye hadda masaajideenni soomaaliya oo kaleeto qol dambe qayb dambe oo dumarku leeyihiin iyo qayb niman ku tukanayaan baa jira waa masjid imaamka iyo ma'muumku hal masjid bay ku wada jiraan mar hadday hal masjid ku wada jiraan baa la yidhi oo markaa masjid gudihii ay ku wada jiraan sawdkana uu qofku maqlayo ama muballiqa sawdkiisa uu maqlayo markaas waa fiican taha weeyaan waa la ogol yahaa baa la yidhi falow kaana yusallii masalan fi masjidin fi dowri athaani walimaamu fi dowri alawal wa yutaabicuhu cabra mukabiri sawt yani wuxuu maqlayaa samaacaddu maqlayaa uma inqadacat siyaaru lkahrabaa'iy wancadama cindaidin alcilma biintiqaalati alimaam fa cindahaa yufaariqu lma'muum alimaama baa la yidhahdaa wa yukamilu salaat hadduu macnaha dhawaqii waayo salaaddu iska wadanaya inta ka goosto laakiin haddii uu ka warqabi karo halkaasuu kala soconayaa weeyaan marka masaladaas waa masalo ilaalin badan u baahan oo dadka in lagu baraarujiyo u baahan oo aada loo takfiifsanayo weeyaan athaalisu shardiga saddexaad oo shuruudda sixada xirashada lagu tiriyo niyatu liqtidaa'i dayashada ansixiddeeda niyadeeda weeyaan aw iljamaaca ama jamaaca in la niyeysto ama iqtidaa in la niyeysto yacnii qofku niyeystaa niyo la-aan waxaba ansixi mayaan niyat liqtidaa aw iljamaaca dayasho waa inuu niyeystaa maamuumku ama jamaaco waa inuu niyeystaa ama imaamka inuu ku daydo ma'muumku imaamka xaadirka waa inuu niyeysto ama waa inuu yidhaahdo yacni waa inuu yidhaahdo muqtadiyan ama jamaacatan ama mu'taman ama ma'muuman waa qasab in qudwada la niyeysta weeyaan nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa niyo wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu leeyahay wuxuu niyeysto waxaan niyo lahayn ansixi maayo waa qasab in la helo axbaabii qof walba markuu tukanaya niyo fiican uu la yimaado weeyaan niyadaa kayfiyada loola imaanayana waa ka soo hadalnay waa in niyo lala yimaado jamaacada niyadeedii waa inuu la yimaado weey haddii uusan niyada iqtidada la imaan salaadiisu kali bay noqonaysaa baa la yidhi ilaa qaybaha oon la soo reebay mooye haddii asagoo niyo la imaanin imaamkii uu iska raaco waxaa la yidhaahdaa ama wax badan ou sugo weeyi walow falow taabaca fii ficlin walow waaxidan ow salaamin bacda intidaari kaiiri lmutaabaca kahiirin lilmutaabacati walam yanwi hadihi niya ma niyeysan salaadda waaba ka buraya markaas weeyaan hadda iqtiduuhu markuu waajibayo waa ma'muumka qofku ku waajibayo imaamku asagu inuu imaam imaam noqosho niyeystaahi waajib maaha sunnay u tahay ama alimaamu imaamkii fa tusannu lahu waxaa loo sunneeyaa alimaamatu imaam noqosho inuu niyeysto imaamka waxaa loo sunneeyaa imaam inuu yahay waa inuu niyada geliyo ilaa dadkiibuu tukinayaahe si asagana thawaabka jamaacada uu helo laakiin imaamka waxaa jira afar masalo oy waajib ku tahay imaam noqosho inuu niyeysto waa afar masalo weeyaan fa tusannu ama alimaamu imaamkii tusannu waxaa loo sunneeyaa lahu imaamka alimaamatu imaam noqosho inuu niyeysto fii kayri ljumcati jumcada kayrkeed baa lagu yidhi waalmucaadati salaadii la soo celinayay kayrkeed waalmajmuucati salaadii la jamcinayay fi lmadari kayrkeed waalmanduurati salaadii lagu nadray jamaacatan kayrkeed amaa fiiha afartan salaadood jumcada mucaadada majmuuca fi lmadar jamca taqdiim iyo manduuradaba fatajibu niyadu way waajibaysaa calayhi imaamka dushiisa aidan sidii ma'muumkaba ay waajib ugu noqotay asagana waajib bay ku noqonaysaa weeyaan afar salaadood haddii imaamku imaam ou ka noqdo afartaas salaadood qofku hadduu imaam ka noqdo niyada inuu la yimaada waajib bay ku tahay afartaa midda ugu horreyda waxa weeye waa jumcada jumcada haddii imaam lagaaga dhigo inaad niyeysato imaamnimo waajib bay kugu tahay salaada labaad almucaada ayaa la yidhaahdaa salaada la soo celinayo waa icaadatu alfardi almu'addaa walow jamaaca walow fii jamaacatin salaad baad soo tukatay ama kali ku soo tuko ama jamaaca ku soo tuko haddii aad aragto qof keligii tukanaya oo munfarida ama jamaaca tukanaysa waa lagu sunneeyaa salaadda inaad soo celido mar labaad way samay jireen asxaabtii nabi moxamed ilaahay raadiha ka noqdee salaaddii aad soo tukata baad iyadoon waxba ka ba'sanayn ayaad mar labaad soo aad tukan kartaa weeyaan midda dambe sunnay kuu noqone tii horoo soo tukatana waajib bay ku ahaad ajir baad ka helaysaa weeyaan waa thawaab kuu badanaya niyadana waxaa la niyeysanayaa faradnimaad u niyeysanaysaa baa la yidhi salaadaas dambe ood soo celinayso haddii imaam lagaaga dhigo waxaa wujuub kugu ah imaam noqoshada inaad niyeysato masalada saddexaad oo imaam noqosho la niyeysto waajib ay noqoto waalmajmuucati fi lmadari jamca taqdiim waa salaada lagu tukado lagu jamciyo roobka dartii loo jamciyo hadda roob dartii in wax loo jamciyo oo cillada roobka ah nabigeennii suubanay baa iftooday calayhi salaatu wasalaam waxaa soo arooray xadiid bukhaariya muslimba ah cabdillaahi bni cabbaas radia allaahu canhumaa ilaahay asaga iyo aabbihiiba raalli ha ka noqdee saxaabiga la yidhaha xibru lumma wa turjumaanu alqur'aan baa la yidhaahdaa nabi moxamed baa u duceeyey saxaabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cabdillaahi bni cabbaas annahu sala allahu calayhi wasalama nabiyullaahi muxamed sallaa bilmadiinati sabcan jamiican ow hamaaniyan jamiican alduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaa wa fii riwaayatin limuslim min gayri khawfin walaa safarin qaala imaamu maalik wawaafaqahu shaaficiy araa dalika bicudri lmadari wuxuu yidhi saxaabigaanu nabigeennii suubanay baa tukaday calayhi salaatu wasalaam magaalada madiino ayuu ku tukaday toddoba salaadood ama sideed ayuu ku tukaday weeyaan oo toddobada maxay yihiin maqribkii iyo ceshihii isku dar afartiisii toddobay noqonayaan sideedna maxay yihiin duhurkii casirkii isku dar sideed ragcay noqonayaan yacni afartaas salaadood buu nabi moxamed jamciyey duhur iyo casir buu jamciyey ceshiya maqrib buu jamciyey jamacaasuna waa maxay xadiid kalaa wuxuu ku sii daray ayadoo oon cabsina jirin oo wax danhoo kalifay la arkinin safarna nabi moxamed kuma jirin muqiim buu ahaa dadka maanta laga dhaadhiciyey adoo gurigaaga jooga ayaa salaadaha la jamcin karaa oo salaadaha isku dara xadiidkan baa qalad loogu fasiray weeyaan ilaa axaadiista nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddaan la akhrisanin oo culummada wan wanaagsan aan laga baranin waxaa imanaysa in qalad lagugu sheego weeyaan macna qalada in lagaa dhaadhiciyo ood cilmi u qaadato ood meeshaa ku lunta weeyaan ilaahay naga badbaadiyo ilaahay naga badbaadiyo dad badan baa fahmu suu'ulfahmi ku dhacay waxa la yidhaahdo suu'ulfahmi oo si xun u fahmay axaadiistii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ama qur'aanka kariimkay si qalada u fahmeen markaabay qalad u tarjumteen baa la yidhaahdaa imaamu maalik iyo imaamu shaafici xadiidkaas nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay dhaheen annagu waxaan u aragnaabay dhaheen in looga jeedo nabi moxamed markuu salaadahan jamcinayey bicudri lmadar buu nabigu ku jamciyey calayhi salaatu wasalaam yacni roob baa da'ayey roobku marka hadduu da'ayo waxaa la ogol yahay sababtiisa daraaddeed salaada in loo jamciyo jamacaasna waxaa la yidhaahdaa jamcu taqdiim baa la yidhahdaa ta'khiir maaha gaabin maaha oo salaada lama gaabin karo jamcu ta'khiir lagama dhigi karo jamcu taqdiim baa la yidhaahdaa jamcu taqdiimku waxa weeye duhurkii oo la joogo casirka inta lasoo qaado duhurka ha loo keeno oo duhur iyo casir isku dar yacni casirka soo hormari maqribkii markii la gaadho la tukado ceshihiina ha la tukado oo ceshaha la soo hormariyo jamcu taqdiim baa la yidhaahdaa shuruud buu leeyaho waxaa shardi ah dadka sidaa loo ogol yahay ummadoo dhan maahan qof walba maahan yacnii qofka sidaa loo ogol yahay waxa weeye an yata'adaa bilmadari fii dariiqih waa qof hadduu horta qofkan waxaa shardi ah jamaaco inuu ku tukanayo ee qof hadhow keligii iska tukanaya ruqsadaan ma leh looma ogola weeyaan dandaasaa macnaha loo ogolaaday waa inuu qofku jamaaco ku tukanayo waxaa kaloo shardi ah salaada marku soo aadayo waa inuu roobka waddada intuu soo maraa ku dhib mudanayo waxaa kaloo shardi ah atartiib in la helo weeyaan oo marka hore la hormariyo duhurka casirka lagu xejiyo ama maqribka cishahana lagu xejiyo tartiib waxaa kaloo shardi ah xiriirin waxaa kaloo shardi ah jamcu taqdiimka in la niyeysto kuwaasoo dhan baa bannaan weeyaan jamcu taakiir isaga lama ogolo waxaa dhici kara hadda roobkuba inuu macnaha waxa weeye uu iska joogsado salaadii kale intaan la gaarin weeyaan roob dartiis in wax loo jamciyo sidaasaa marka lagu caddeeyey roobka yacni waxa weeye dartiis roobka cudurdaar wuxuu leeyahay isagu looga tegi karo jamaacadii weeyaan maxaa yeelay cabdillaahi ibni cabbaasa mu'adinkiisa wuxuu ku yidhi maalin jumco ah oo roob da'ayo marka uu gaaray yacni shahaadateynka markii uu marayo aadaankii oo uu yidhi ku dheh dadka salluu fii rixaalikum fakaana annaasa istankaruu daalika baa la yidhi faqaala atacjabuuna min hada wallaahi facalahu man huwa khayru minii ina aljumcata cazmatun wa inii karahtu an ukrija an uxarijakum an ukhrijakum fatamshuuna fi ddiini iyo wadaxni buu leeyahay weeyaan waa xadiis macnaha shaykhaanku warinayaan yacni roob dartii roobka hadduu da'ayo jamaacadii waa looga maqnaan karaa salaadiina waa lagu jamcin karaa jamcu taqdiimkan laakiin waxaa shardi ah jamcu taqdiim in oon loo ogolaado dadkaa loo ogol yahana waa dad jamaaco ku tukanaya waa dad meel dheer jamaacada ka soo aadin lahaa waddadan hadhow isku soo laaban karin qofkaas way qofka loo ogolya waa qof hadduu soo laabto roobka ku dhib mudanayo salaada hole marka la gelayo roobkii wuu da'ayaa marka laga salaamo naqsano wuu da'ayaa tan kale marka la xidhanayo roobku waa inuu socdo yacni roobkaas baa inta la maqlaya waxaa la yidhi mar walba salaadaha laysku daro dad baa sidaa ummaddii u iftoonaya waana khalad weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam safarka daraaddii salaadda inuu u jamciyey waa noo iman doontaa roob dartii in wax loo jamciyana haddaan maraynaa wixii kaloo ka soo haray iska ilaali hadde waxaa kaloo la yidhaahdaa acdaarta jamaacada markaa qofku uga maqnaan karo waxaa kaloo lagu daray alriixu alcaasif dabaysha kacaysana waa iyadana waa cudurdaar qofku uu salaa gurigiisa ku tukan karo oo ou dhihi karo maanta dabayl baa dhacaysee khatar baan ka baqayaa ma baxayo weeyaan cabdillaahi ibni cumar baa salaada habeen qabow ah ayuu addimay baa la yidhaahdaa habeen qabow ah oo waxaa la yidhi dabayl badan cabdillaahi ibni cumar ilaahay raadiha ka noqdee waxaa la yidhi salaadiibuu aada ou addimay fii laylatin daati bardin wa riixin baa la yidhi habeen qabow iyo dabayl u saaxiiba markaasuu yidhi alaa salluu fi rixaali war guryihiinna iskaga tukada wuxuu kaloo yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yaamuru lmu'adina idaa kaanat leylatun idaa kaanat leylata dati bar daati bardin wa madarin alaa salluu fi rixaali nabigu haddii habeenku qabow yahay fasax buuna sii jiraye oo roob iyo dabayl iyo qabow dhacayaan cudurdaar buu qofku leeyahy guriga iskaga tukada weeyaan marka shuruud noocaasa baa loo xiraa baa la yidhi masalada afraad oo imaamka la odhanayo waa in uu niyeysto jamaacada imaam noqoshadaan rabaa midda ay kalo ay waajibka tahay waxa weeye waalmanduurati salaadii lagu nadray jamaacata lagu nadray weeyaan salaad baad ku nadartay inaad jamaaca ku tukato haddii uu imaamku nadro in uu jamaaca ku tukada ayuu nadray mathalanba imaam baana laga dhigay markaasoo kalena waxaa wujuub ku ah imaam noqoshada inuu niyeysto marka afartan masalo imaamka haddii imaam laga dhiga waajib bay ku tahay niyada inuu la yimaado waa jumcada midda koobaad midda labaadna waa salaadii aad soo tukatee dib haddana mar labaad tukanaysa weeyaan ama waa salaad mu-addaa ama waa naafilo jamaaca lagu sunneeyo oo keligii soo tukaday ama jamaaco kusoo tukaday waxaa soo arooray nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yidhi saxaabigale abudar kayfa anta idaa kaana calayka umaraa'un yu'akhiruuna salaata can waqtiha xaalkaagu waa maxa buu yidhi haddii dad madax oo salaada waktiga kadib dhigaya ay madax kuu noqdaan ow yumiituuna salaata can waktiha ama salaada waktigeeda ka dilaya waxaan u idhi buu yidhi maxaad nafaraysaa nabiga ilaahayo maxaad i amraysaa salaada waktigeeda ku tukow nabigu yidhi markii aad a'immadan macooda aad timaadna oo ayagiyo tukana u timaado yaan lagu arkin nin ummadda ka hor imaanayee fasallihaa fa inahaa laka naafila hada fi xaqi man sallaha munfaridan uma caada fi jamaaca ruuxii awel jamaaca ku soo tukaday ee markaa inuu soo celiyo doona xadiidka ka hadlana waxa weeye nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaziid ibnu aswada wuxuu leeyahay annahu nabigu sallaa salaata subxi fi masjid alkhayf masjidkaas buu nabigu salaad ku tukaday wuxuu ku arkay masjidka meesha ugu dambayda laba nin oo aan dadkii la tukanin nabigeennu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa manacakuma an tusaliya macana war maxaa idinku dhaco noola tuka weydeen markaabay dheheen nabiga ilaahayow qad sallaynaa fii rixaalina guryaheennan kusoo tukanay haddii aad guryihiina kusoo tukatiin buu nabigu yidhi ee aad masjidka jamaacada lagu tukanaya timaadiin fa sallayaa macahum fa inahaa lakumaa naafila marka waxa weeye mar labaad la tukadaa la amra iyagana weey shuruud baa loo xiraa waxaa shardi ah salaada la soo celinayo fardan waa inay waajib tahay ama sunno jamaaca lagu sunneeyo weeyaan waa inay salaadaasu mu-adad tahay aysan maqdiyo ahayna waa shardi salaada hore waa inay ansaxdayna waa shardi in aysan soo celintu hal mar ka badanna waa shardi faradnimo inuu u niyeystana waa shardi jamaaca in lagula yimaad min awaliha ilaa aakhira cinda ramalina waa shardi an taqaca minha fi lwaqti ragca fa aksarna waa shardi inuu imaam noqosho niyeystana waa shardi an tucaada maca man yaraa jawaasa alicaada ow nadbaha inuu la soo celiyana waa shardi xusuulu thaw marka intaasoo dhan baa la shardiyaa waxaa kaloo shardi ah oo macnaha waxa weeye kamida waxyaabaha culummadu ay u xireen xusuulu thawaabi aljamaca xaalat alixraam bihaa falow infaradat in jamaacada ajirkeedii laga helana waa shardi baa la yidhi ee hadduu infiraad u sameeyo may salaata waa inaysan salaadaas waan salaatulkhawf ow shiddatin weeyaan waa inaysan noqonin anlaa an laa takuuna icaadatuha lilkhuruuji min alkhilaafna waa inaysan noqonin shuruud badanoo noocaasa ayaa loo shardiyey oo shuruuddaasoo dhan bay culummadu u xireen halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii soddon iyo lixaad ee kitaabkeennii addurar albahiya ilaahay ha nagu anfaco salaadeed ilaahay ha hagaajiyo hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu